duqa degmada kaalkacyo cabdiraxmaan sheekh xasan jimcaale iyo guddoomiye ku-xigeenka gobolka mudug bedel sheekh liibaan oo ay wehelinayaan qaar ka mid a waxgaradka galmudug ayaa waxa ay ugu baaqeen bulshada in loo gurmudo dadka ay waxyeelahan jiyeed ka soo gaartay dab dhowaan ka kacay kaalin shidaal oo ku taala magaalada kaalkacyo kaas oo burbur hantiyeed geystay duqa degmada kaalkacyo cabdiraxmaan sheekh xasan jimcaale ayaa ugu horeyn goobta ka hadlay dadkii masaakiinta ku ganacsanaya dhammaantood ee halkan hantidoodii ku beelay waa iska musiibay ahayd weliba musiibo yar weeye musiibo intaa waa ka weyntahay ilaahay baa ka magangalnay musiibo yar bay ahayd gubashadaasi ilaahay subxaana watacaala waxaan leenahay bedel khayr qaba ha siiyo waxaan saaka halkaa u soo istaagnay halkaa u nimid waxaan aan ku aadannahay oo ah walaalaha dadka muslimiinta ah maamul ahaan gobol iyo degmo inaan dhahno walaalayaalow ha loo kaalmeeyo dadka ehelkaa ee hantigoodii gubatay guryahoodiina gubteen wixii ku jirana gubteen ujeedka saakana halkaa u nimid waa intaa waxaan ka codsanaynaa muxsiniinta walaalaha khayrka jecel ee runtii meherado horeo gubtay sidaas si lamid intaa uga codsannay karaankooda ku sadaqaysay waxay awoodeen waxaan rabnaa goobtan oo soddonkii bishii labiy tobnaad gubatay ee weli runtii gurmadkii ay u baahnayd aan helin waxaan rabnaa inaan ka codsanno bulsho weynta reer gaalkacyo daliya dibadba walaalayaalow ha loo kaalmeeyo ugu dambeyn guddoomiye ku-xigeenka gobolka mudug bedel sheekh liibaan ayaa waxa ugu baaqay bulshada in ay caawiyaan walaalahooda ku hanti beelay dabka ganacsigii reer galmudug soo gaaray oo lacag ku dhow laba boqol oo kun oo dollar inay halkan ku waxyeelowday waxaan rabnaa ganacsatada reer galmudug guddoonka ganacsatada galmudug iyo ganacsatada soomaaliyeed iyo kan gobolka mudug iyo kan degmada gaalkacyo waxaan ka rabnaa walaalaha meeshaan ku gaareen inay gacan qabtaan ganacsigu sidiisu waa caymo soomaalidu waxay tidahdaa bawda rag mid maalinba mid baa qaawan waxaan waa iska qadar ilaahay waxaa laga yaabaa maanta haddaad adu qayb ka tahay berrina adigana in sidoo kale qayb lagaaga qaato